bismillaahi raxmaani raxiim warka madaxdiisii ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ku bogaadiyey laamaha ammaanka dardargelinta qorshaha fuudaynta isu socodka caasimadda munaasabada lagu bixinaya abaalmarino ayaa xalay lagu qabtay magaaladan muqdisho munaasabada xilku ku kala wareegayana wasiira dowlaha cusub ee madaxtooyada qaranka ah ayaa lagu qabtay iyo kii hore xarunta madaxtooyada madaxweynaha maamulka puntlandna waxa uu sheegay in daacish iyo al-shabaab khiyaanooyinkooda laga hortegi doono wararka dibaddana waxaa ka mida labada dal ee azerbaijaan iyo armeniya oo iyaguna gaaray xabad joojin intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo bisan ra-iisul wasaaraha dalkan soomaaliya ayaa ku bogaadiyey laamaha ammaanka dardargelinta qorshaha fududaynta isu socodka magaalo madaxda dalka ee muqdisho nasra bashiir cali oo alaaba xafiiska ra-iisul wasaaraha nooga soo waranta ayaa warkan noo haysa
furitaanka waddadan isku xirta isgoyska lambarafar iyo tarabuunka ayaa qayb ka qaadanaysa fududaynta isku socodka dadweynaha iyo fududaynta ganacsiga caasimadda
ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa caawa kormeeray howlaha furista wadada isku xirta taraabuunka iyo lambar afar oo dib loo furay kadib muddo toban sano ay xirnayd taasi oo halbowlo ah isku socodka caasimadda wadada isku xirta tarabuunka iyo lambar afar ayaa muhiim u ah isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga magaalada muqdisho waxayna furisteedu wax badan ka tari doontaa fuudaynta saxmadda iyo ciriiriga faraha badan ee ka jira wadooyinka caasimadda shacabka muqdisho ah kuwa ay ka go-an tahay inay si qorshaysan u wajahaan duruufaha amni una midoobaan xasilinta caasimadda ayay wax badan u tari doontaa wadadan furisteedu ra-iisul wasaare rooble ayaa soo indhaindheeyay howlaha nadiifinta iyo qaadista dhagxaantii ku xirnayd jidkaasi isagoo warbixin ku saabsan furista wadada ka dhageystay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee xamar oo uu horkacayay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa horey u ballan qaaday in la furayo jidadka caasimadda si loo fudeeyo nolosha dhaqdhaqaaqa ganacsi ee shacabka muqdisho isagoo shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka
bismillaah waxaan caawa halkaan u joognaa furitaanka waddada isku xirta nambar afar iyo isgoyska tarabuunka waddadaasoo loo yaqaano waddada cabdiqaasin waxaa halkaan ugu soo kormeeray ra-iisul wasaaraha si uu horeyna ugu dhawaaqay in waddada la furo annagoo ka duulayna amarkaas madaxa sare ay bixisay waxaan maantay furnay waddadii waxaan ka dhammaynay dhagxaantii tiil iyo wax walba qashinoo yilay laga bilaabay berri waddadu waa furan tahay shacabkuna way marayaan haddii alla idmo waa guul weyne usoo hoyatay shacabka muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen ah cabashadaas waxaa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah iyo ra-iisul wasaaraha hadda oo saacaddu ay tahay koow iyo tobankii ayaa waxaa nala joogay halkaan ugu soo kormeeray ra-iisul wasaarihii waxaa amarkii uu bixiyey ayaan fulinay dhammaan hay-adihii qusiyadana way ka qayb qaateen waana la fuliyey amarkaas waddaduna waa furan tahay shacabka berri waddadan waxay u mari doonaan sida waddooyinka kale waddadan oo xirreed sanado fara badan berri waxaa mari doona baabuurtii iyo shacabkiiba dhammaan waddaduna way furan tahay laga bilaabo saacaddan shacabkana waxaan ugu baaqaynaa inay waddooyinka xidhanna saasaa loo furi doonaa marka duruufta timaado dhammaan madaxda iyo maamul ahaan waxaan aad u jecelnahay in dhagaxa laga gudbo laakiin waxaa jira duruufo oo hal mar aan la wada qaadi karin tartiib tartiib ayaa loo dhammayn doonaa annaguna taas ayaan hormuud ka noqon doonaa madaxda dhammaanna intaasay ka midaysan yihiin shacabkana waxaan u rajaynayaa guul
dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkani dambe waxa ay waday furitaanka qaar ka mid a waddooyinka caasimadda oo horey loogu xiray xaalada amni balse iyadoo ka jawaabaysa cabashada shacabka ka imaanaysay ayay dib u furtay waddooyinkaasi waxaana shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay ee ku nool caasimadda in ciidamada ammaanka ay gacan ku siiyaan sugidda amniga caasimadda si aysan uga faa'iidaysan furitaanka waddooyinkani kooxaha argagixisada ee nabadiidka al-shabaab nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
munaasabadaha lagu bixinayay abaalmarino ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa lagu qabtay magaaladan muqdisho cumar ayaan haddaba arrintaasi wax ka weydiiyey cumar xasan cali oo isaga arrintaasi goobjoogka ah
waa mahadsan tahay sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaa la bixiyey abaalmarinada muqdisho awadis oo ah madal lagu abaalmariyo shakhsiyaadka iyo shirkadaha ku guuleysta tartan ee muqdisho awadis ay qabato ama codeyn dhinaca online-ka oo dadweynaha ay ka qayb galaan waxaa lasoo bandhigaa shakhsiyaad iyo shirkado kuwaasoo lagu tartansiiyo codka dadweynaha dadka ku guuleysta ayaana abaalmarintaas la siiyaa munaasabadaas xal ayay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay qeybo kala duwan oo bulshada iyo madax kala duwan mas-uuliyiinta goobta jooga ayaa lagu sharfay intooda badan in mid walba qeybta shaqo ahaan qusaysa ee qofka ku guuleysta uu isagu abaalmarinteeda ku dhawaaqo tusaale ahaan wasiirka warfaafinta oo kale waxaa lagu sharfay inuu ku dhawaaqo abaalmarinta wariyaha sanadka iyo filim qaadaha sanadka iyo sidaasoo kale howlaha isaga shaqo ahaan quseeya marka waxaan iminka eegeynaa shakhsiyaadkii iyo shirkadahii ku guuleystay abaalmarinada muqdisho awaadis ee xale la bixiyey oo aan dul marayno idaacadda sanadka waxaa ku guuleysatay radio dalsan wariyaha sanadka ee muqdisho awaad waxaa ku guuleystay cabdiqaadir ciise cali oo ka tirsan warbaahinta qaranka hoteelkii ugu wanaagsanaa waxaa ku guuleystay elite hotel shirkadda ugu wanaagsan ee dhinaca dhismaha waxaa ku guuleysatay buruuj shirkadda dhinaca disaynada iyo daabacadda waxaa ku guuleysatay sanjad isbitaalkii ugu wanaagsanaa waxaa ku guuleystay somaali sudanis dhakhtarkii ugu wanaagsanaa waxaa ku guuleystay doctor cismaan aadan cabdulle inkastoo uu munaasabadda iyo wadankaba ka maqnaa dhakhtar kale u soo wakiisha ayaa u guddoomay waa doctor cismaan aadan cabdulle cismaan aadan cadde filim qaadihii sanadka ugu wanaagsanaa maxamed siciid tahliil ayaa ku guuleystay ururkii ugu wanaagsanaa dhinaca samafalka waxaa ku guuleystay khadaab foundation degmadii ugu wanaagsanaa dhinaca degmooyinka ee muqdisho award waxaa ku guuleysatay daynile dhinaca jaamacadaha waxaa ku guuleysatay jaamacadda sanadka jaamacadda muqdisho shirkadihii shirkadii duulimaad ee ugu fiicneed waxaa ku guuleysatay dala airlines hal abuurka ee dhinaca gabdhaha waxaa ku guuleysatay nasra decoration and cakes fanaanadii ugu fiicneed dhinaca dumarka waxaa ku guuleysatay shaadiye sharaf dhanka ragga fanaankii ugu wanaagsanaa abaalmarinta muqdisho awad waxaa ku guuleystay fanaanka sharma boy ururka dhalinyaro ee ugu fiicnaa waxaa ku guuleystay madasha kulmiye ciyaaryahankii ugu fiicnaa abshir axmed colaad ayaa ku guuleystay dhinaca kubadda gacanta waxaa kaloo jira abaalmarino gaar ah oo aan loo codaynin oo muqdisho awaadis ayaga ay bixiyeen kuwaas ayaan iyagana iminka eegeynaa waxaa jirta abaalmarin gaara loogu magac daray injineer yariso awaad allah u naxariisto duqii hore muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan ayaa loogu magac daray sanad kastana waa la bixin doonaa sida ay ku dhawaaqday amaal cali oo ah aasaasaha muqdisho awaad abaalmarintaas waxaa la siiyey doctor xaawo cabdi ayaa loogu talagalay allah u naxariistay oo dhowaan geeriyootay waxay ahayd qof muddo badan ka shaqaynaysay howlaha samafalka aasaastayna goobo hooyada iyo dhallaanka iyo caafimaadkaba ee dadka wax loogu qabto maadaama allah u naxariistay doctor xaawo cabdi ee marxuumadda aysan joogin oo aysan nooleyn waxaa u guddoomay laba gabdhood oo ay dhashay waxaa kaloo jirta abaalmarin gaar ah oo muqdisho awaad shaqhsiga sanadka ee ugu aqoonsatay khadiijo maxamed diiriye oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ahaydna wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha inkastoo xukuumaddii sabtidii baarlamaanku ansixiyeen ay ka tahay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxaa kaloo jirtay abaalmarin kale oo cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska isagana lagu siiyey inuu ahaa shaqsigii sida ugu wanaagsan ula shaqeeyey tiimka muqdisho awaad marka sidaas ayaa lagu bixiyey abaalmarinada mas-uuliyiinta meesha joogay haddii aan wax ka xusno waxaa ka mida wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka rofeor cusmaan abukar dube wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga cabdifataax qaasim xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk oo ku jiro xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur wasiiru dowlihii hore maaliyadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir iyo dadweyne kale oo runtii bulshada magac ku dhex leh waxaa kaloo jirtay abaalmarinada dadka la siiyo oo aan rabaa inaan ka xuso isbitaalka martiini ayaa abaalmarin gaara la siiyey taasoo lagu abaalmariyey sidii ay uga qayb qaateen howlaha covid nteen maadaama waa isbitaalka ugu weyn ee covid nteen la tacaalayay doctor cabdirasaaq jalaaludiin agaasimaha isbitaal martiini ayaa goobta ku gudoomay abaalmarin gaar ah oo muqdisho awaar ee bixisay qaar ka mida dhaqaatiirta inuu goobta soo istaajiyey si ay abaalmarinta iyo farxadda ula qaybsadaan looguna mahad celiyo munaasabada oo xilka ku kala wareegeen wasiira dowlaha cusub ee madaxtooyada qaranka ah oo lagu qabtay muqdisho muuse cusmaan abto ayaa warbixin nooga haya wasiiru dowlaha cusub ee madaxtooyada mudane xasan macalin khaliif oo dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble u magacaabay xilkaasi ayaa kala wareegay wasiir dowlihii horey u hayey mudane cabdulqaadir sheekh cali bakhdaadi mudane xasan macalin khaliif wasiiru dowlaha cusub ee madaxtooyada oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xafiiska wasiiru dowlaha ayaa si kooban uga hadlay qorshihiisa ku aadan howlaha horyaala dhankiisa wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada mudane cabdulqaadir sheekh cali bakhdaadi ayaa ka warbixiyey shaqooyinka muhiimka ah ee uu soo qabtay intii uu xilka hayey iyo kuwa horyaala wasiir dowlaha cusub waxa uuna ku booriyey si anbaqaadidda howlaha culus ee harsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta ayaa bogaadiyey shaqooyinka uu soo qabtay wasiir dowlihii hore waxa uuna kula dardaarmay wasiir dowlaha cusub dardargelinta howlaha dhiman munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka arrimaha diinta iyo owqaafta mudane cumar cali rooble wasiir ku-xigeenka amniga gudaha mudane caadil sheegu sagaar wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul aadanaha marwo xiis xasan aadan
kulan lagu taageeray wasiira dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdilaahi amiin qorshe waa ka xafladan ayaa waxaa si gaar ah loogu taageerayay wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi axmed qaasim waxaana ka qaybgalay waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin dhallinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho mas-uuliyiin dhaqan iyo siyaasiyiin madasha ka hadlay ayaa garab istaag iyo dhiirigelin u muujiyey wasiiru dowlaha ayagoo ugu duceeyey in xilkaa loo igmaday uu alla u fududeeyo dhallinyaro adinkaa idinla hadlaya annaga wakhtigeenna waa soo qaadanay si saxa ah iyo si khalad ah saan ku soo qaadanaba wakhtigeenna waa soo qaadanay maanta wakhtigii dhallinyaradaa lagu jiraa idinkaa la rabaa inaad wasiirka la shaqaysaan garbaha ka gashaan oo aad saxdaan wixii khaldamo wixii sax in aad saxdaan idinka ayaa lidinka rabaa in maanta aan isugu nimaadno xafladatan taageerista ah wasiir dowlehna cabdi axmed qaasim mudane waxaan ku leeyahay soo dhowow sidii same ah waxaan diyaar u nahay inaan si hufan aan kula shaqayno waxaa laydinka rabaa laydima hulanin xaqiiqadii xil culus baa laydin dhiibay dalkan la degaday burburka iyo dagaalada ahliga ay la degadeen inaad samati bixdaan baa laydin xuladay xaqiiqadii aad nagu dabageysaan wadamadii naga tego naga hormaray inaad nagu dabageysaan baa laydin xulanay
wasiirka waxaan leeyahay wasiirka shaqadii arrimaha bulshada wasiir waxaad haysataa dad ku garab taagan dhallinyaro ah odayaal leh cuqaal leh xaqiiqatan dadka kula midka ah ma wada helaan nuucaan oo kale siday dadkaaga maanta ay kugu faraxsan yihiin waxaana kugu dhiirigelin lahaa inaad si wacanad ugu adeegto oo habsami leh ood dhallinyarada aad garab istaagto meesha aad hadda taagan tahay horay uga sii soco soomaali oo dhan madaxweyne u noqo horay uga sii soco annagana na anfac soomaalina anfac mudane cabdi axmed qaasim wasiiru dowlaha shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa kula dardaarmay bulshada taageerada u muujisay inay ku dadaalaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa laydinka rabaa midnimo xuquuqa idinka maqan xuquuqdiina dowladday la jirtaa waxaa laydinka rabaa in aad midnimo muujisaan meel walbo aad joogtaan dhallinyarada odayaasha isku duubnaataan waxaa wax lala wadaagaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed anigu eh, marka aan kitaabka jaamaca aan ku dhaaranayay ummadda soomaaliyeedaa loo dhaartay beel looma dhaaranin Eh, ummadda soomaaliyeed aan u wada shaqayn doonaa idinkana waxaa laydinka rabaa isku duubni cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynaha maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyaya dadaalka ay ugu jirto dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada daacish iyo al-shabaab saciida cabdilaahi dani oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay in lagu guulaystay yaraynta dhagarta kooxaha nab- nabadiidka ah sida al-shabaab iyo daacish
laamaha amniga ee puntland ayaa ayaa waxay hoos u dhigeen falaldembiyeedyadii ay geysan jireen argagixisada iyada oo la soo afjaray shabakado isku xidhan oo dhagarqabayaashu diyaarinayeen si loo waxyeelayo shacabka puntland sidoo kale howlgallo ballaaran oo lagu beegsanaya goobaha ay ku dhuumaalaystaan argagixisada daacish iyo al-shabaab waxaa lagu guulaystay in gacanta lagu soo dhigo xubno muhiim u ahaa shabakadahaas qaybtood lagu dilay iska hor imaadyo dhex maray argagixisada iyo ciidanka puntland halkaas sidoo kale laga soo furtay hub iyo saanad ciidan oo badan ciidamada amniga ee puntland ayaa ka howlgala dembiyada ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn iyadoo guulo la taaban karo ka gaaray la dagaalanka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa waxaa xusid mudan dadaalada ay dowladdu gelisay la dagaalanka mukhaadaraadka sida khamriga iyo xashiishadda islamarkaana waxaa haatan dib u eegis lagu wadaa xeerka daroogada iyo khamriga mudanayaalay marwooyin si loo tala- si loo tayeeyo hannaanka xisaabaadka ee heedaha dowladda puntland waxaa la sameeyey siyaasad lagu midaynayo khasnadda dowla- dowladda treasury sil- single accounts taas oo ay dhammaan xisaabaadka hay-adaha dowladda puntland ku midoobi doonaan dadaalkan ayaa qayb ka ah tayaynta hannaanka maaraynta maaliyadda iyo xisaabaadka dowladda puntland waxaa sidoo kale dhinac socda dadaallo lagu horumarinaya adeegyada bangiga dhexe ee dowladda puntland taasoo hadda laga gaaray guulo wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin dhismaha bangiga dhexe ee oo gabagaba ah maaraynta ha- maa- gabagaba maraya hannaanka maaraynta xisaabaadka bangiga dhexe iyo laamihiisa oo loo bedelay qaab casriya oo digital ah
gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxaa nooga soo waramay maxamed xasan cabdiraxmaan
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid faqi iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada xudura ayaa kulankoodii ugu horeeyey waxay la qaateen maamulka gobolka bakool maamulka degmada xudur iyo golaha deegaanka degmada xudur kulamadan oo wakhti badan qaatay waxay isugu jireen isbarasho iyo is-xog waraysi xaalada guud ee gobolka gaar ahaan tan degmada xudur kulamadan waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano wasiiro iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaana aada looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga iyo horumarada deegaanka uu ku tallaabsanayo inta badan waxaa fikrado iyo su-aalo ay soo jeedinayeen laga dhagaystay maamulka iyo dhammaan golaha deegaanka degmada xudur oo kulankan ka qayb galay markii uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa kadeeri eh, degmada xudur xarunta gobolka bakool Ah, may ku mid haytay eh, safar ah, booqashi iyo safar shaqaan iska jara Eh, mayba may leerahay eh, mar- kooyowshii iyo soo dhaweyntiis ku dib eh, gudoomiyaha iyo wafdigii wasiire xildhibaana iyo saraakiil dowladda koonfur galbeed ka tirsan ee iska jara kulamaad la qaadayna eh, maamulka heer gobol ee gobolka bakool iyo maamulka degmada iyo saasoo kale golaha deegaanka degmada eh, eh, xudur eh, taasoo aan iska jartii soo dhaweyn iyo isxog waraysi oo lagu sila weeldhadaay gudoomiyaha eh, si maylerhay lan ogaada xaaladaha ku jira ee guud ahaan eh, degmada xudur markan kulankaas guud ahaan may ka saabsanay kulan isxuguraysi kulan shaqo kulan la kuurgalaay xaaladda amni iyo caafimaad iyo arrimaha bulshada ku jira degmada markan kulankaas guud ahaan adafiya intaas ah booqashada gudoomiyaha way qaadan doontaa dhowr maalmood markan uu ku bilowgi lahayti laakiin sii socda doonta kulamadaas la qaadan doona qayb ahaan qaybaha shishal duun oo bulshada rayidka ururada dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale oo dhiman oo maamulka iyo salaamaha amniga dhammaanba kulmi la qaadan doona maalmo ayaa qaadan doona safarshii waan intaasba meelerahay kulmo sii socda doona iyo booqashooyin cusub ku samey doona iyo meelerahay kulmo saasoo kale lan weelal doona
shir looga hadlayay horumarinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warkan noo haya
wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug iyo maamulka caasimadda dhuusamareeb ayaa shir looga hadlayay arrimaha deegaanka ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kulankan ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga waxaana lagu lafaguray qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin isxogwaraysi xaaladda guud ee deegaanka horumarinta bilicda iyo nadaafadda caasimadda ururinta iyo maareynta warbixinada la xidhiira deegaanka u diyaargarowga xili roobaadka dayrta iyo arrimo kale wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reermiyiga galmudug mudane siciid siyaad shirwac ayaa shirka shir guddoomiyey waxaana goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha wasaaradda guddoomiye ku-xigeenka maamulka caasimadda agaasimaha fayadhoorka degmada iyo shaqaalaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reermiyiga dhammaan qodobadii laga wada hadlay ayaa laysla meel dhigay waxaana la go-aamiyey joogtaynta shirarka noocan ah iyo wada shaqaynta
maamulka degmada muqadaye ee gobolka shabeellada dhexe ayaa faahfaan ka bixiyey saamaynta ay ku yeesheen fatahaada dhowaan ku dhufatay magaaladaasi cabdiraxmaan wadani ayaa warkan jowhar ka soo diray
iyadoo sannadihii ugu dambeeyey deegaanada hoostaga degmada mahdaay iyo weliba xaafadaha degmadaasi ay halakeeyeen biyaha fatahaadaha webiga shabeelle islamarkaana waxyeele aad u ballaaran u geystay waxsoo saarkii beeraha oo nolosha bulshada kaalin weyn ka qaadan jirtay ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe axmed xuseen afrax waxa uuna sheegay in muddo hal sana ah degmada mahadaay ay ku jiraan biyaha fatahaadaha webiga shabeelle degmada mahadaay sida aad ka warqabtaan fatahaad hal sano oo xariiri ahaa ay ku jirtaa beerihii iyo dalagii iyo waxaasoo dhan inta la cuday ayay waxay joogtaa marka guryihii inay maaragtay ay go-aanay joogtaa qabilidkii dhamma uu biyo noqdo waxaa matoor saaran yahay muddo saddex bilooda uu matoor kacsan yahay laba matoor kacsan tahay biyaha ka bixinayaan degmada guudiyaalka xaafad ka mida degmada macday biyuhuna waxay ka dhasheenba guryihii gudahoodii ka dhasheenba waxaan ogahay uun booqda maalligood guri isaga dhan aada loo fargaasay oo shamidaatiya gudihiisa okay ah oo biyihii ay ka dhasheen marka meeshaasay maraysaa mahaday cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho magaalada jowhar
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna wararka dibadda ugu yaraan shan iyo labaatan kun oo qoys ayaa lagu soo waramayaa in laga soo raray meelaha ugu daran ee duufaanta layidhaahdo moolba ay ka dhacday duufaantaasi oo waxweyn iyada aan geysan waxaana ay wadatay baaliide roobab xoog badan oo isku rogay fatahaado biyaha roobabkaasi ayaa waxa ay warnaayeen baa lidhi meelo badan iyada oo saraakiisha gurmadka ay sheegayaan in ay wadaan dadaalo lagu horumarinayo dadkii deegaanka meelihii biyuhu ay galeen sidii markaasi looga rari lahaa khasaaraha halka ugu badan waxa uu ka dhacay baa lidhi dhulka miyiga ee magaalooyinka ka fog ilaayo wakhtigan la joogo ayaana la sheegin wax dhimasho laakiinse waxaa la sheegayaa oo keliya in hal qof oo la la-yahay in biyaha ay qaadeen iyo in kale labada dal ee azerbaijaan iyo armeniya ayaa si wada jira waxa ay u gaadheen heshiisa xabad joojin ah oo labadaasi dal ay gaareen iyada oo wada dadaalo markaasi dhinaca arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ay goobjoog ka tahay maraykanka ayaa waxa uu soo saaray bayaana bani aadannimo oo la doonayo in xabadda lagu joojiyo halkaasi oo ah dhulka buuraleyda ah ee nagorno karabaag oo dhibaatooyinka ugu faraha badan iyagoo ay ka dhaceen heshiiskana xabad joojinta ayaa la joojinayaa saacadaha soo socda islamarkaana la doonaya in la adkeeyo oo la dhaqangeliyo saakayo subaxnimadii hore saacadaha soo socda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in la eegi doono bayaankaasi ka mid ah maraykanka uu soo saaray ayaa waxaa laga soo saaray magaalada miniskaasi oo ay soo saareen kooxo markaasi si gaara loogu xilsaaray oo ururka midooda qaabilsan ee arrimaha amniga kaas oo ujeedadiisu ahayd in la xaliyo xiisada haatan ka aloosan geygaasi oo dad badani ay markaasi ku dhinteen wasaaradda arrimaha dibadda ah ee wadankaasi spain ayaa xaqiijisay in libord lavoz ninka lagu magacaabo uu yimid magaalada caasimadda ee madrid maalinimadii axadda ka gadaal markii muddo sanadii uu ku jiray gudaha safaaradda wadanka spain oo uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee dalkaasi go-aankan uu qaatay ninkana ayaa ah mid soo baxaya gudaha safaaradda spain ee dalkaasi venezuela ayaa waxa uu ahaa mid isaga dhinaciisa ka yimid oo haba yaraatee aanay jirin cid ku qasabtay isaga in uu ka soo baxo safaaradda xisbiga uu isagu hogaaminayo ayaa wararku waxa ay sheegayaan in markaasi ay si aada u soo dhoweeyeen hogaamiyahan xisbiga goortii uu safaaradda ka soo baxay wark oo aad ka dhagaysanayseen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waa nagayda